gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali weliba uu saxray ku jaray wado cusub ee laamiya taasoo iska hiraasa wasaaradda arrimaha dibadda iyo isgoyska tarbuunka ee degmada hodona wadadun dhismeesha iyo weliba iskaaladana qeybo sheelgadisan ee bulshada degmada hodon islamarkaana qeyb ka ah barnaamijka dalkaha hal doolarka dhisoya ee laka hormariya waa kaabyaalka shalgadisan ee caasimadda weliba markaasi lanka magac daray ee halgamaa cabdulaahi ciise munaasabada xarig jarka iyo weliba gobro ku hay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan agaasimayaal iyo qeybo shilgadisan ee bulshada degmada hodana gudoomiyaha degmada hodan cali fahli iyo weliba usu sheegay intii wadadan landhisna kahora iyo hayti meel baawar umarokorna islamarkaana dhibaatayo ka qabana bulshada wali kale uusan xusay in muhiimad gaariyo lata dhismaha wadadanga soddon iyo laba sano xaafada aan la gelin ayaa maanta wadooyin ku raaxaysanaya ma arag intaan qaan gaaray ilaa intaan joogo weligay xaafadeeda dariiqaan u maro maydna lagama bixin xaafadahaas qaar inta ayagaan u haystaa hal doolar oo kamida degmada hodan sooma aadin miday bixido maahane annagoo magacaaga ku aadinayna ree hodan iyo degmooyinka kaleba ay diyaar u yihiin guddoomiyaha ay rabaan maanta inaan sanka laga gelinayn ee guddoomiyahay rabaan ay dooro karaan waddadan intay ku jirto siddeetan iyo saddex waddo ayaan waxaan shaqo ka qabannay mudana guddoomiye waddooyinkaas qaar waa jidcaddayaal la furay qaar waa interlock qaarna waa laamigan sidaa darteed marka shaqadaas ayaan qabannay mudana guddoomiye soddon iyo laba sano xaafada aan la gelin ayaa maanta waddooyin ku raaxaysanaya mid ka mida carruurtii iskuulka oon ku arka wuxuu ugu yidhi ma arag intaan qaan gaaray ilaa intaan joogo weligay xaafadeeda dariiqaan u maro maydna lagama bixin xaafadahaas qaar maantana markhaati ayaa ka noqon doontaa gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo weliba uu soo bogaaday iska taladowka bulshadu soona ballan qaaday in wadadan la dhammaystiro doono adeegyada kale muhiimka sida in la hira nalalka ka shaqeeyan ah iriido walina uusa bulshadan ka baaqay in laka dadaala bilicda
waa ku faraxsannahay maanta dhowr bilood ka hor waddadii aan dhagax dhigaynay ee isku xelaysay waddadaas marka aan mukala meafgooyo aado ilaa iyo waddada tarbuunka ku dhacayso oo digfar sokadiisa marayso waddada isku xelaysay inaan maanta aan xarig jarno iyadoo laami ah sidii shalay markaan dhagax dhigaynana ka duwan farxad ay noo wada tahay annaga iyo reer hodanba annaga wax kale nagalama dhaxlaa la yidhaahdaa wax jid jid waa nagala dhaxlaa laakiin wax jeef lagu qaad nagala dhaxli maayo halkudhigaynay ka mid tahay dalkaaga ku dhiso hal doolarna halkudhigaynay naga mid tahay adigu keena aan keena aan isku darsano aan wax ku qabsanana waxay ka mid tahay waxqabadkaynay ka mid tahay marka way kaaga mahad celinayaa reer hodon oo runtii ka dhameeyey arrimahaas ayaga ah oo muddooyinkan dambe labada sano aan joognay antarloog iyo laami miilad uu noqotay hodon ha noolaataan leenahay inta kalena aan ku daysadaan
maamulka gobolka banaadir iyo waliba uu soo horumarin kuwadaya kaabyaalka dhaqaale aan ku horeeyeen wadooyinka magaalada muqdisho oo dagaaladii sokeeye si eedanku burbureena